kaga jira qabiil qaran oo qabiil duminay ayaa gobolka shabeellada hoose ka dhisan qaranka ee qabiilka duminaya muxuu yahay kulleyba dhibka waxaa ka socda deegaanka madaxdeedii iyo waxeedii oo dhan dagaal qabiileed oo duulimaad cad lagu soo duulay oo heeb ay kusoo duushay ayaa ka socda dawladdan indhaha ka qarsatay jalaal ay kasoo bilaabatay guddoomiyii maxamed idris dagaal qabiila lagu saaray nin qabiilkaas ah ayaa guddoomiye xoog ku sheegtay kadib lamber konton iyo dhulkaan dhan saas oo kale marka ugu dambaysay al'aan aniga iga farfadhino qabiil ah oo aan qarannimo iyo dawladnimo iyo nabad aan raban marka hadda ayaamaan dhac iyo kubsi iyo waxyaalahaas waa iska weeyeen deegaankana kolleyb waa kacay oo waa iska dhecanayan meelkaas dagaala ka dhacayay haddana weli deegaanka dagaal qabaaileedka waa ka socdaa waayahay gudoomiye marka caawa maxaa cusub caawa maxaa cusub gudoomiye maanta waxaa la dhacay ganacsatadii jaadka qaadkooda waxaa lagu dhacay buufow laamiga alxamdulilah oo biilka doonayay raggii ganacsanayay oo deegaanka u dhashay iyo gabdhihii jaadkooda waa la dhacay kadibna maqrubkan waxaa dhacday shalambood meel yidhaha xaafad ka tirsan duulcadeed la yidhaahdo ayaa oday masaakiin ah ilma agooman korsanaayo islaantana muddo laba bilood ka hor ay ka dhimatay oo agoon iska korsanaayo waayeel ah oo la yidhaahdo yuusuf abshir ayaa gurigiisa lagu tegay caawa ay dileen mooryaangareyda kolleyba arrintaasna way dhacday guri kalena way tegeen oo oday ah oo nabadoon ah odaygaasna alxamdulilah waa ka baxsaday laakiin gabdhihii ay dirdileen gurigeena waxay ka dhaceen hadda lamooga laakiin odayga waa ka badbaaday laakiin odagaan allah u naxariisto yuusuf abshiray yidhaahdaan waa nin caan ka ah ee gobolka ama degmooyinka oo la yaqaan marka allah u naxariisto gacan kaxamadarna dishay marka waa dad aan nabad ama qarannimo ama wax aan rabin shacabka inay gumaadaan dalkan xoog ay ku qarsadaan iyo dawladduba aan ka siini waaye kolleyba marar badan waa sheegnay laakiin markaan kolleyba markii hore gacan lagama laabin haddana gacan lagama laaban doona haday dawladdu wax ka qaban weyso marka dhibka jira hadda waxay tahay allah u naxariisto ninkaas xaqdaran ayaa lagu jiray makaste waayahay guddoomiye hadalkaada waxaa ku jiray in ragga dagaalamaya ay yihiin rag qabaa'il ah adigiina aad tahay guddoomiyaha marko islamarkaana hadda aada ishor fadhisaan arintaasi waa arin marka dabagal lagu sameeyo dhankaaga eedeyn ay kaaga imaan karto marka aada leedahay anigoo guddoomiyaha ah ayaan ishor fadhina taasisoo lagama fiicnan guddoomiye
may horfadhaasa waxaad u taqaanaa maadaama xafiiskii aan tegi karin oo la billiqaystay oo dawladda dawladdan aan ka codsaday ciidama nabad sugid booliis in la keeno degmada waxyaalahan la dhex galo welina war aan ka sugaayo wasaaradda arrimaha gudaha meel kastaan u sheegay hadday dadkii qarannimada duminaayo oo macnaha guddoomiyaashii kii jalaale kii meel kasta oo burbur ku wada marka inay kasoo hadlaan dawladda laga rabaa anigana markasta waxaan ka hadli jiray qaran qaran iyo qabiil meel mawada garaan deegaanka dhibka iyo rafaadka yaalana muddo hal sana iyo baran u socdaa marka tan oo qabaa'ileed magaalada marka hadda waad ogtahay boqolkiiba sideetan waa laga barakacay dhib badanaa ka jira dugsi quraan ma jiro wax walba ma jiraan iskoolaad ma jira dadkii way ka barakaceen boqolkiiba sideetan dawladdana way ka warqabtaa marka mar kastana wax la dilo wax la dhaco dawlad qarannimo maahan qarannimada waxay ku jirtaa in shacabka la badbaadiyo deegaanka dawladda ay badbaadsato ciidama nabadsug la keeno waa magaalo madaxdii gobolka laakiin hadday ishi laga fiiriyo nin aan qorigiisa iska wato dawladdan militarin aan ahayn booliisna aan ahayn nabad sugid aan ahayn oo magaaladii carqaladeynaya taas jawaabteeda maxaa ka dhihi lahayd adiga ruuxaasa guddoomiye inta badan waxaa lagugu xantaa in halkii guddoomiyaha aad ka heed aadan joogin oo hadda muqdisho aada joogto taasi maxaa kugu kalifay
aniga marna muqdisho ma tegin marka meel kamid aan joogaa ninkii kuwa arkan sheego waa weydin kartaa haddana meeshaan kala hadlaayo xaafad kamid ah marka waaye ayaan joogaa mana ka tegin weligeyga dawladdaan warka sugayaa aniga dagaal qabiil iyo waxyaalahaasna ma aan jirin haddaan lagu qasbana kolleybu hadday dadkeyga dagaalamayaan kolleybu oo la leeyahay qabiilkiisa dagaalamayo waa gooni laakiin waxaad ogaataa aniga xamar ma joogi markaan joogaa weli gudoomiyaada markaan ahay taasaan kuu sheegi karaa xamarna weli ma teginba mana tegaayo xamar ilaa nabada macnaha shacabkan qarannimo buuxda ay karaan iyo nabadgelyo
waayahay waxaad leedahay ma tegi karay marko wasaaradda arrimaha gudahan ee fariin ka sugayay iyo hadda qeybo ka mid ah markaan joogaa sidaa isku qabanayaan guddoomiya
maya maya aniga kuma dheen wasaaradda arrimaha gudaha way ka warqabtaa dhibka gobolka shabeelle hoose yaala wax walbana waa la ogyahay dhibka ka jira waa la ogyahay number konton ilaa buulada la badan oo la gubay oo guryihi xoor aan la arkayn caruur aan la arkayn dadkii dhan ay waayeeladii barakaceen nin aan ka warqaban male ciidamada militariga ka warqabaan ciidamada ansom aa ka warqabta ansom ruuxeeda waa ka warqabtaa wax qarsan ma ahin marka hadda magaalada markii hore amsom birita kumari jirta hadda dhibka gaar iyo qarax iyo xabadaha iyo magaalada ku jiraan waa dhibta nabadgeli darada marka waxaa la rabaa marka guddoomiye aniga markaan joogaa kamana tegaayo guddoomiye goor sii horeysay waxaa igu maqaal ah in gambaad aad ka dhigatay e, xarumaha ciidamada amisom ee marka ku yaala kadib markii nabsadaada aad u baqday dhibaatooyinkii markana ay bateen arrimahaas maxaa ka jira
ha macnaha fiir hadday mar nabadgelyadii faraha ay ka baxdo waxaad ogeyd daraas waxaa la dilay tayii nabad sugidda waxaa la dilay maamulkeeda waxaa laga dilay ninkii khasnadii iyo xafiiska furayahay waa la dilay waxaa la dilay xisaabihii iyo lacag aruuriyaha degmada oo dawladda u shaqeynaya waa la dilay ninkii xisaabihii dilay ee waxaa dilay guddoomiya degmo macasinayo heebaana dad u dirayaan deegaanka guddoomiyainka manaan kortiin waxaa tiir ma jiraan annagaa labaatan iyo afar sana haysanay annagaa xukumeyno waxyaalahaas ay wataan cid aan ka warqabamaan dal iyo dibadna waa laga warqabaa arrimahaasna waxay u taallaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Ugu dambeyntii.
guddoomiyaha baarlamaanka wasiir iyo xildhibaano laakiin aniga markaas nafsadeyda iyada anasoo mau jirin aniga waxaan joogaa magaalada marka meel ka mid ah anasoo waa ii warqabtaa waana isoo shaqeynaa ugu dambeyntii marka Aniga guddoomiye ilaaladeedana waa ilaalo qaran waana ila joogaan oo maamulkii hore nabadgelyada marka ka oo ra-iisul wasaaraha as igmaday ciidamadaas ila joogaan markasta ugu dambeyntii e, muxuu xalka ku jiraa mar haddii habeenkii la isdilayo maalintii la kala shakinayo ciidamadii halkaasi joogayna laleeyahay qaarkood e, waa maleeshiyo ragga dagaalamaya waa qabaa'il e, habeenka waa la dilaya marka muxuu xalka ku jiraa halku wuxuu ku jiraa een, waxaa la rabaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayagaa u dhaartay een, madaxweynaha isagaa u dhaartay iyo shacabka inuu caafimaadkooda waxbarashadooda nabadgelyadooda ilaahay ka soko asagaa mas-uul ah iyo waxay la shaqeeya ayagaa laga rabaa inay baaritaan ama ciidan oo qaran oo daacad ah ay usoo diraan een, shacabkana ay badbaadiyaan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo amnigii ayagaa laga rabaa aniga markastana waxaan leeyahay dawladda ayadaa in- in ka seexatay een, maadaama dadkii guddoomiyaasha loo magacaabay ay qabaa'il amooriyaan ay gudumayso taas daraateed ayaa laga rabaa xalku wuxuu ku jiraa in ay dawladda een, arrimahaasi ay soo fargeliso ogaato ninkii qalad lehna qaladkiis lagu qaado ninkii qaldanayna dawlihiisas wato een, shacabkana la badbaadiyo dawladday ku xiran tahay dawladdayna ku xiran tahay nabadda dawladdayna ku xiran tahay